waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha ayaa shaaciyey in ururadii ugu badnaa ee siyaasadeed ay soo gudbiyeen liiska musharaxiinta islamarkaana ugu dambayntii doorashada golaha deegaanka ee gobolka banaadir ay ka bilaaban doonto gobolkan dhammaadka bishan deseembar tallaabadan ayaa uu guddigu waxa uu sheegay inay qayb ka yihiin dadaalada lagu doonayo in doorashada soo socota ay u dhacdo si hufan dahfuran islamarkaana waafaqsan jadwalka rasmiga ah ee guddiga horey u shaaciyey guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariim axmed xasan oo shir jilayd ku qabtay xarunta guddiga ayaa waxa uu carag ku adkeeyey in ugu dambayntii bishan diseembar magaalada muqdisho laga bilaabi doono qabashada doorashooyinka golayaasha deegaanka kadib markii sida uu sheegay ay soo dhammaatay diiwaangelinta ururada siyaasadda waxa aan ku qabtay shirkan jaraa'id xarunta dhexe ee guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka sohdimaha ujeeddadan u qabtayna waxay tahay inaan warbixin guud ka dhiibno arrimihii guud ee doorashada dalka soomaaliya oo aanu malifkiisa mas-uuliyaddiisa aanu hayno haddaana guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimaha walaalayaal hawshii waxay maraysaa gebagebo especially gobolka banaadir oo hadda aan marayno heerkii ugu dambeeyey oo ahayd bixintii kaararkii codbixinta saa la socotaan waxaan soo bilownay diiwaangelintii ururada siyaasadda oo lixdii ko urur noqday waxaan ku xijinnay diiwaangelintii muwaadiniintii soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir oo aan soo afjarnay bishii sebtembar soddonkeeda waxaan hadda maraynaa bixintii kaararkii rasmiga ahaa oo ay si habsami leh uga socoto dhammaan qeybaha kala duwan ee gobolka banaadir iyo degmooyinkiisa waxaan maraynaa meesha ugu fiicnayd waxaan rabnaa inaan shacbiga soomaaliyeed ee isdiiwaangeliyey aan raahno kuwii qaatay waa qaateen kuwii aan qaadanna waxaan leenaha goobihii aa iska diiwaangeliseen waxaa diyaar idinkugu ah dhammaan qalabkii loo baahnaa oo dhan oo kaararkii iyo foomamkii iyo wixii loo baahnaa islamarkaasna aad meesha aad ka qaadataan kaararku aad ka codayn doontaan bishan diseembara oo labayo tobnaad labaatan iyo shanteeda oo ah maalin noo astaysan maalinta dadka ku nool gobolka banaadir ee diiwaan gashan ee kaararka qaatay ay ku dareeri doonaan inay doortaan dadkii ay u gartaan inay yihiin wakiiladooda degmooyinka gobolka banaadir insha allahu tacaala walaalayaal hawsha meel fiican bay noo maraysaa ilaahay mahadda iska leh ilaahay ka sokow waxaan mahad ballaaran siinahayaa dhammaan shacbiga soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir qaybahooda kala duwan sida sharafta leh oo ixtiraamka leh oo qadrinta leh oo ay baaqayna ugu soo jawaabeen oo ahayd inay isdiiwaangeliyaan xuquuqdooda dastuurigana ay qayb ka qaataan insha allahu tacaala diiwaangelintii iyo kaarbixintii iyo hawshiina sidai ay noo gacan qabteen aad ugu mahadsan yihiin walaalayaal inta dhiman waa inaad kaarar ka qaadataan oo aad dhammaystirataan inaad xuquuqdiinnii qaadataan oo ahayd muwaadinka soomaaliyeed islamarkaasna aad soo baxdaan subaxa codaynta oo guddigu madaxa bannaan ay ku shaaciyeen inuu noqon doonto bishan diseembara oo labayo tobnaad sannadka labada kun labaatan iyo shanta waa maalinka loo codayn doono gobolka banaadir golihiisa deegaanka insha allahu tacala iyo degmooyinkiisa ururadan oo gaaraya ilaa iyo labiiyo toban ayaa waxay guddiga u soo gudbiyeen liiska musharaxiinta ugu tartamaya doorashada golaha deegaanka ee gobolka banaadir guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa dhanka kale waxa uu ugu baaqay ururada siyaasadeed ee aan weli soo gudbin liiskoodii musharaxiinta inay soo gudbiyaan wakhtiga kama dambaysta ah ee loo asteeyeyna uu yahay tobanka bishan diseembar sidoo kale waxa uu ku booriyey ururada siyaasadda ay soo dhammaystiraan dhammaanba habraacyada si doorashada ay u noqoto mid hufan oo waafaqsan shuruucda doorashooyinka dalka islamarkaana ka tarjumaysa rabitaanka shacabka soomaaliyeed sida uu yidhi walaalayaal saa la socotaan ururadii oo dhan waa siina foomkii ay ku buuxin lahaayeen waxaa maanta rabaa inaa idinla wadaago dhammaan shacbiga soomaaliyeed ururada soomaaliyeed ee dinoo diiwaan gashan in laba iyo toban urur ay soo gudbiyeen murashaxiintoodii qaarkood waa soo dhammaystireen qaarna weli ma ayna soo dhammaystirin laba iyo tobanka urur waxa ay ku soo ribood gareeyeen in boqolkiiba boqol ay ma aragtay qaarkoodna soo wada gudbiyeen dhammaan listigii laga rabay oo gaarahaya saddex boqol iyo sagaashan murashax oo lix iyo tobanka degmo u tartami doona oo kala ah a iyo b labadaba kale ah insha allahu tacaala waxaan rabnaa marka ururadaas sunana inay ma aragta soo dhammaystiraan kuwa kalena waxaan rabnaa bishan diseembara labaiyo tobankeeda ayaa deadlineka ah inay ayaguna keenaan waxaan gudbin doonaa within five days tobanka bisha markaan xirno shan iyo tobanka bisha oktoobar waxaan shaacin doonnaa ururada soo gudbiyey iyo murashaxiintooda insha allahu tacaala iyo degmooyinka sharaxan yihiin mar kale dhammaan ummadda soomaaliyed waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan ku nool gobolka banaadir ee geedigii dheeraa ee soo bilaabatay bishii janaayo labaatankeedii oo aan bilownay inaan diiwaangelin ku bilowno ururada siyaasadda oo gaarsiinay lixdan ko urur diiwaangelintii dadweynaha ku nool gobolka banaadir oo bishii abril shan iyo tobankeeda ka soo bilowday iyo kaarbixinta oo hadda si habsamil u socotababa shacbiga soomaaliyeed waxaan leeyahay waa guul weyn oo idiinsoo hoyatay dhammaan ummadda soomeel kastay joogto lixdan sano ku dhowaad kadib maanta dadka soomaaliyeed inay sugayaan maalinta ah disembar shan iyo labaatankeeda inay u dareeraan inay doortaan wakiiladooda golaha deegaanka gobolka banaadir insha allahu tacaala guddigu wuxuu diyaar u yahay wada shaqayn buuxda qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan u bogaadinaynaa dhammaan ciidamada amniga oo ugu horreeya ciidanka bileyska nabad sugidda ciidamada militariga dhammaan dadka ka qayb qaata amniga guud ee doorashada oo aanu soo bilownay geedi socodkeeda horraanta sanadkan waxaan leeyahay mar kale soomaaliya guul baa u soo hoyatay waa maalin weyn waa maalin qiimo badan shacbiga soomaaliya ha isku diyaariyaan bisha disembar shan iyo labaatankeeda inay u xaadiraan goobaha codbixinta oyna doortaan madaxdooda golaha deegaanka gobolka banaadir si kastaba dabayaaqada bishan ayaa loo qorsheeyey in magaalada muqdisho ay ka qabsoonto doorasho dadweyne inkastoo dhowr jeer oo hore uu guddigu muddeeyey dibudhac uu ku yimid waxaanay guddigu sheegeen in dad ku dhow ilaa iyo hal milyan oo ruux ay isku diiwaangeliyeen doorashooyinkani xilli ay siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada puntland iyo jubbaland ay si adag uga hor yimaadeen hannaankan doorasho ay hor boodayso dowladda federaalk ee soomaaliya oo mudduxileedkeedu ku egyahay shan iyo tobanka bisha mey ee sannadka soo aadan dhinaca kale waaxda caafimaadka maamulka gobolka banaadir ayaa shaaciyey in gobolka banaadir iyo guud ahaanba dalka soomaaliya uu ka bilaabmi doono ololaha talaalka cudurka gowracatada ka oo sida ay sheegeen dhibaato ku haya carruur aad u fara badan oo da'dooda u dhexayso shan jir ilaa iyo shan iyo toban sanno jiro agaasimaha waaxda caafimaadka maamulka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa sheegay in shan iyo tobanka bishan diseembar uu si rasmiya xarumaha caafimaadka maamulka gobolka banaadir ay uga bilaaban doonaan talaalka xanuunkan gowracatada oo fara waxaa farxad gaara iiyaha maanta in fariin ku saabsan inuu magaalada muqdisho ka bilaabi doonto ololaha ka hortaga ololaha talaalka maaragtay xanuunka gowracatada sanadkii lasoo dhaafay runtii magaalada muqdisho iyo dhammaan soomaaliya xanuunkan si ba-an ayuu ugu jiray runtii waxaa xusid mudan in kun canug oo nooga dhacay sanadkii lasoo dhaafay sidoo kale waxaa aad maaragtay wax looga xumaaday inaan ku weynay konta canug shan iyo tobanka shan iyo tobanka bisha december waxaa bilaaban doonaa ololahaas talaalka waxaan rabnaa dhammaan hooyooyinka iyo abo iyo waalidiinta dhammaan inay ka faa'iidaystaan talaalkaas runtii talaalkaas waxaa geedi doonaa dhammaan xarumaha caafimaadka dugsiyada iyo iskuullada runtii xanuunkan wuxuu wasiibay ilmaha ka weyn shanta sano ilaa shan iyo tobanka sano oo ahaa ilmihii iskuul ejka ahay annagoo iyo wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan saaxiibada caafimaadka nagala shaqeeya waxaa iska gaashanay sidii loo heli lahay talaalka ugu dambeyn waxaa wadanka la keenay talaalka wuxuuna bilaabi doonaa shan iyo tobanka bisha disembar waxaan rabnaa dhammaan inaan ka faa'iidaysano sidii ilmaha banaadir ku nool oo dhan aan u dalaali lahayn xanuunkan khatartiisana aad nooga yaraa lahayd maanta fursaddan waa haysanaa beri ma haysan doono waxaan rabnaa dhammaan dadka ku dhaqan bulshada gobolka banaadir ku dhaqan inay xanuun kasto la talaalo waalidkan ay mas-uuliyad iska saaraan meel kasta oo looga baahnaan doono talaalka waa geenay waxaan rabnaa idinkana maaragtay in aad dadaalka aan wadno aad nagala qayb qaataan markuu bilowdana maaragtay faa'iidada talaak laga arka dhammaan soomaaliya guud ahaan gobolka baraad dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan oo iminka ku sugan gobolka gedo ayaa qaaday tallaabo lagu soo afjarayo xiisad coradeed beelo halkaasi wadadega gaar ahaan degmada luuq ee gobolkaasi gedo madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu si rasmi u furay shirweynaha dib ushiisiinta beelo muddooyinkii dambe ku dagaalamayey degmadaas luuq ee gobolka gedo shirkan oo la shaaciyey inuu socon doono ilaa iyo dhowr maalmood ayaa waxaa ujeeddadiisa lagu soo koobay ilaa iyo afar qodob sida lagu caddeeyey war-saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka jubbaland waxaana qodobada muhiimka u ah shirkaasi lagu sheegay in lasoo afjaro colaadaha soo laalaabtay ee ka dhaca degmada luuq iyo in la dhiirigeliyo nabad waarta wada noolaasho iyo xasilooni halkaasi ka dhacda sidoo kale in beelaha walaalaha ee halkaasi wadadega ay si furan uga wada hadlaan khilaafka ka dhexeeya iyo in la dhiso hannaan heshiis oo lagu kalsoonaan karo oo mustaqbalka looga hortegayo dagaalo halkaasi ka dhaca madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan oo halkaasi ka hadlay ayaa baakh u diray dhinacyada islamarkaana ku booriyey inay muujiyaan ismaqal isu tanaasul iyo wada shaqayn sida ay muhiimka u tahay in la ilaaliyo amniga lana dhiirogeliyo dadaalada nabadaynta ee ay wadaan odayaasha dhaqanka sida qorshahuu yahay shirweynahani dhanka nabadda ayaa la filaya inuu noqdo mid dhiribada u taaga nabad iyo wadajir halkaasi ka dhacda islamarkaana lagu soo afjari karo colaadaha muddada dheer saamaynta ku yeeshay nolosha shacabka degmadaasi luuq ee gobolka gedo gobolka gedo ayaana waxaa ku soo laalaabanayay colaad beeleedyo iyo xiisad kale oo siyaasadeed oo u dhexaysa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland taa ila iminka aan wax hale laga gaarin wararka s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali